in la hubiyo gaadiidka oo weliba waxaa talo lagu soo jeediyey in loo sameeyo gaadiidkan magaalada muqdisho taargooyin u gaara si loo ogaado baabuurta aan magaaladan ka diiwaangeshanayna soo gala sidoo kale in gaadiidka iyo guryahaba diiwaangelin rasmiga lagu sameeyo iyo in wacyigelin buuxda bulshada loo sameeyo siday uga qayb qaadan lahaayeen amniga sidoo kale in qalabkan casriga loo isticmaalo oo ay ka mid tahay kaamarooyinkan wadooyinka lagu xiro c c t v-ga loo yaqaano